dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqda xukuumadda afrikada koofureed inay mas-uuliyad iska saarto ilaalinta dadka soomaalida ah ee weerarada isdabajooga ah loogu geysanaya dalkaasi magaalada muqdisho waxaa lagaga dhawaaqay in dowladdu ay wafdi u diri doonto dalkaasi tallaabadani waxa ay ka dambeysay weerarada lala beegsanayo ajaanibta oo ay soomaalidana qayb ka yihiin iyo hantidooda oo sii kordhaysa in la boobo toddobaadkii horena nin soomaali ah ayaa lagu dilay dhagax iyo baangado magaalada boysenbarg ee u dhow bort elizabeth xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho shir jaraa-ida uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda danjire cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhabancad ayuu ku sheegay in muddo dheer ay soo jiitamaysay dilalka dadka soomaalida loogu geysanayo dalka south africa balse iminka xaaladdu ay sidii hore ka qallafsan tahay oo ay joogto heer aan indhaha laga qabsan karin dhibaatada lagu hayo soomaalida ku nool waddankaasi muddo dheer soomaalida waa la dilahayey waa dhimanahayeen laakiin waxa ummadda damiirkeeda dhibay waxaa weeye tii ugudhacdadii ugu dambeysay saddex cisho ka hor ee ahayd nin qaawan oo madaxa dhagax loogu dilahayo oo maskaxdiisii bannaanka u daadanayso oo ummadda qofkii aan qof kaliya uusan ahayn ee dad badani ka qayb qaateen taasaa waxay keentay uur ku taalle xun iyo murugo marka soomaalidu waa inay ka fajignaataa inay tuulooyinka yaryar oo lagu xasuuqayo ay u guuraan oo dhibaatada ugu badan ay ka dhacdo oo ay yimaadaan magaalooyinka waaweyn oo sharcigu ka shaqaynayo xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ka hadlay doorka kaga aadan safaaradda soomaalida ee south africa sidii wax looga qaban lahaa dilalka soo noqnoqda ee soomaalida lala beegsado ee ka dhaca dalkaasi waxaana uu intaasi ku daray in dhowaan ay koonfur afrika u ambabixi doonaan wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo arrimahaasi kala xaajoon doona dowladda south africa safaaraddu waxay qaban kartaa waxaa weeye inay warqad qorto oo wasaaradda arrimaha dibadda ay geysay ciidan ma laha inta duula ciddii dembiga gashay ka jaasaysa marka safaaraddu warkana waa soo gudbisaa dowladda south africana waa gaarsiisaa dareenkooda iyo midka ay dowladda soomaaliya qabta ayay gaarsiiyaan waxaana rajaynayaa goordhow inuu tegi doono wafdi lixaad leh oo dowladda south africa meel las dhiga waxyaabaha sidii looga hortegi lahaa shirkan jaraa-ida ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu dhowaan dalka jabaan kula kulmay madaxweynaha south africa islamarkaana ay ka wada hadleen dilalka joogtada ah ee soomaalida loogu geysto koonfur africa iyo sidii wax looga qaban lahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena danjiraha soomaaliya ee dalka koonfur afrika sayid xasan shariif ayaa sheegay in saddex qof oo soomaaliya ay ku dhinteen laba kalena ay ku dhaawacmeen weerarada lagu beegsanayay ganacsatada soomaalida iyo ajaanibta kale ee dalkaasi ka bilaabmay toddobaadkii hore danjiraha ugu warramayay v o ed ayaa sheegay inay arrintaasi kala hadleen madaxda dalkaasi wariyaheenna xuseen barre oo hodka taleefonka kula xidhiidhay ayaa ugu horreyn weydiiyey danjiraha soomaaliya ee afrikada koonfureed inuu faahfaahin ka bixiyo dhibaatada soo gaadhay soomaalida dalkaasi ku nool guud ahaan xaalada sidaad maqasheen dhibaatooyin fara badan oo muddo laba iyo labaatan sano ah oo gaamuday oo soomaalida lagu xadgudbaayey ayaa halkan waxay ka noqdeen wax caadi ah marka aan imaanay ka safaarad ahaana barnaamijkaasi waxaynu gaarsiinay in soomaalida dhibaatada sideedaba laga daayo wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo booliiska hadda anaga aan soconana gaari dhexdiisaan ku jirnaa oo waxaan ka nimid xabsi la yidhaahdo mindela oo soomaali ay ku jireen oo iyaguna la rabay in la tarxiilo laakiin dhibaatooyinka jira ayaa waxaa soo zaa-iday kadib markii dad soomaali ah la dilay oo hantidooda la boobay toddobaadkii aan soo dhaafnay iyadii la dhaawacay marka arrintaasina dowladda soomaaliya iyo dowladda south africa labadaba wasaaradahooda arrimaha dibadda waa gaarsiinay waxaana xaqiiqo ah in madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna la gaarsiiyey uu asna gaarsiiyey jacob zuma marka arrinka sidaasaan u daba joognaa dhibaatadana dhibaato hadda maanta taagan ma ah laakiinse aad iyo aad baa dhibaato aad u foolxum oo bani-aadinimada ka baxsano ee nin soomaaliya dhagax lagu dilay baan soo marnay laakiin maanta iyo shalay iyo xalay iyo sii sixisay doras waa waa waa waxoogaa xaaladda waa la xakameeyey aad iyo aad bay hadda u degan tahay guud ahaan dhimashada soomaalida soo gaadhay iyo khasaaraha soo gaadhay warbixin bal naga sii dhimashada soomaalida inta aan ognahay hadda waa saddex dhaawacoodii laba waaye saddex bay ahaayeen mid baa sii dhintay isagana hantida la boobay waa badan tahay dukaamankii lagu ganacsanayay waa lasoo wada xiray dhammaantooda magaalooyinkaay soo galeen wax mataqaanaa hool ah hadda ay hayaan malaha cabsidii ee darteed ayay mataqaanaa u yar hakanayaan marka sidaas baa xaaladda cabsina kama marna sidii maalintii hore ay bilaabaysay oo jiddada miiran ahaydna ma aha safaarad ahaan maxaa idiin suurtagalay ilaa iminka inaad arrintaasi ka qabataan annaga safaarad ahaan waad garanaysaa diblomaasiyadda annaga ilaa heerka aynoo ogolaan karto waxa weeyaan inaan aan ka dacwoono dadkeenu inaan la dilin inaan waraaqooyin aan u qorno wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha keenana aan gaarsiino halkaasi ayaa anaga aaladda aan isticmaalayno oo ridayeedii annaga aan ku garaacayno oo aan annaga aanan kaga nasanaynin diblomaasiyadda noo ogoshahay waxaa weeyaan inaan si toos ah ummadeenii mataqaana aan advocate aan ugu noqono oo aan mataqaana qareeno ugu noqono oo dhibaatadooda u sheegno dawladda south africa inay ka dayso gangister waayo waa run laakiin gangisterkiisana wuxuu u dhashay south africa marka dawladda south africa waxaan leenahay ka dawlad ahaan ka dad ahaan in ay gaangistaradoodii dadkeena soomaaliyeed oo aanan hubaysnayn oo masaakiinta ah oo iska ganacsanaya oo daroogada iyo waxaas aanan ku ahayn ay ka ilaaliyaan brotectiona siiyaan ummadda ayaan u sheegnay ilaa heerna haddaan kasoo baxnay shir ilaa heerna waynaga ogoladeen wayna dadaalayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa waddankan wuxuuba leeyahay sidiisaba hub faraha ka badan oo sidii a n c da dagaalkii ay la gashay caddaanka hubka lama qaadin oo hubka dhib lama sameynin waddanka ayaa sidiisaba iska dhibaato badan marka arrintana mataqaana ilaa heerkaasaan gaarsiinaya wax jawaaba oo kaaga soo noqday ma jirtaa dowladda koonfur africa amar deg deg ah ayuu madaxweynahooda ku bixiyey uu siiyey wasaaradooda arrimaha gudaha ah oo oo oo uu leeyahay si deg dega arrinkan waxa looga qabto waxayna loogu yeereen fadhi ilaa berito uu dhici doono usbuucan oo dhanna waa waxaa socon doona shirar arrimahaasi looga hadlayo wararkana soo gaaraya qaar waxay sheegayaan in booliska koonfur africa uu digniin ku siiyey soomaalida degan xaafadaha isku raranta ah ee ka fog magaalooyinka waaweyn inay iskaga soo baxaan maadaama oo rabshada ay jiraan arrintaasi maxaad kala socotaa xaqiiqada waxa weeyaan booliska keliya ma aha annaga lafteena soomaalida meelaha ay degan tahay oo halista ah waxaan ugu baaqaynaa inay kasoo baxaan maxaa yeelay meel lagu ilaalin karo naftooda iyo maalkooda ma aha marka booliiska arrintaas ay ku celcelinayaan ka safaarada annaga lafteena waa la qabnaa meesha halista ah inay soomaalida iskaga soo baxaan ilaah baa irsaaq haye ee ay mataqaana ku ganacsadaan meelaha oo la ilaalin karo oo mataqaana naftoodii aanan halista iyo iyo xoolahooda iyo maalkooda iyo hantidoodii dhibaatada aanan ku heleynin inay ku ganacsadaan annaga lafteena soomaalidaan ugu baaqayna sidaas kaasi waxa uu ahaa sayid xasan shariif danjiraha soomaaliya ee dalka koonfur afrika oo u warramayay waryaheenna xuseen barre aadan